عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل بابكي أين حلي سوهيني almaa aladii yuqsalu bihi shacaru linsaan qeyb tarjamadayahay wa suuri lkilaabi wa mumariha fi lmasjidi bal taasna tarjamadii bay qeyb ka ahayd tarjamadana ahar buu raaciyey kolley nooc ikhtiyaarkiisa aada moodo inay tahay iyo doorashadiisu amase isaga daahirka saniiciisu iyo inuu taa dooranayo markaa qeybtaa labaad ee tarjamada axaadiidkuba sugnayd ayaa imika halkan noogaba bilaabmaysa ruwaadda bukhaari barhkoodna halkan baab bay dhigteen baabun idaa shariba alkalbu fi linaa kuwana kolley inay tarjamadaa hore qeyb kaba ahaydee baab ama cunwaan muu ol axaadiidu waa isla mid uun ee barhkood baa halkan baab soo kordhiyey walow tarjamadaa horeynu soo marnay qeyb ay kaba tahay marka wuxuu uhi musanifku xadaanaa cabdullaahi bni yuusufa can maalikin can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata qaala annahu qaal abuzinaad cabdullaahi ibnu dakwaan baa la yidhaa acrajna cabdiraxmaan ibnu hurmus baa la yidhaa dee waana sanadkan marka la eego abuzinaad can ilacraj can abi hurayrana asaaniidda abu hurayra kuwooda ugu heer sarreeya ama lagu sifeeya asaxaab asaaniid ayuu kaba midiyay marka la eego abu hurayra marka la eego iyo asaaniiddiisa iyo ruwaaddiisa wuxuu ihi abu hurayra qaala ina rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam qaala rasuulka ilaahay baa yidhi idaa shariba hadduu cabaa alkalbu aygu fii inaa'i axadikum ruux idinka idinka mida weelkiisa oo uu dee balama biyo ha noqoto wax kaloo maayica haba noqoto ee uu cabo falyaqsil ha maydho waa weelkii sabcan toddoba goor ha maydho oo weelkii toddoba goor ha maydho taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidkan kolley imaam maalik muwada'iisa waa sidii ku sugnayd waayo dariiqiisu kaba warinayaa idaa shariba in marka la eego dadkii aada u badnaaye abu hurayre xadiidka ka wariyey intoodii badnaydna halkaa sharibo beddelkeeda walaqa ayay laba yimaadeen kolleyna oo macno ka yar acamsan un cabitaankii oo wuluuq waxaa lagu magacaaba ama walaqa yalaqo haddii labadaba la fadxiyo waa kuwan kutubta sarfiga waliqa yaliquna ay sooba naqliyaan markay sheegayaan facilo waxyaalaha kaba shaadoobay eh marka uu aygii ama wixii kale carabkooda saa ugu cabaya carabkooda dee uu waalkii afka uu laba galo ama ha cabo ama carabkiisan wixii dee kuba jira ha ku dhaqdhaqaajiya taas baa wuluuq laydhaa afkiisii markuu geliyo una laakiin wixii uu gaadhay wuxuuna wax maayaca yahay bal taaba weeye kale imaam maalik laftigiisaa inta badan abu hurayrana taas baa uga badnayd xataa barhkood imaam maalik laftiga walaqa kaba wariyeyna way jireen isagoo ibnu cabdilbar mala u halkan sheegtay inuu imaam maalik laftiga shariibo la gooni noqday oo isaga un mooye cid kaloo shariibo ku waraysay aanay jirin bal inta badan sax walaqaha kuba wariyeen laakiin ibnu khusayme oo kale iyo qolooyin aan isaga dariiqiisa ina abu hurayre uun gelayo iyaguba shariibo kuba wariyey way jiraanoo bal waa laga badan yahay uune xagga macnuhuna waa dee islaba mida ama wax adigu farqi weynoo sidaasi uma dhexeeyo oo haddii uu afkii weelkii la galo carabkiisii ku dhaqdhaqaajiya ama ha caba ama yaanu canbibe walaqa waa loo isticmaalaa shirbiguna uu ka khaasan yahay waa cabitaankii uu cabayey bal markaa aygu hadduu axadkiin weelkiisa uu afka laba galo toddoba goor ha maydho saas baa rasuulku ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh halkan toddoba goor ha maydho uun mooyee wax kaloo inoo raacsani ma jirto waa riwaayada maalikna iyadana tan oo riwaayada maalik raximahu llahu tacaala tatriib iyo in ciid la raaciyo oo mid ahaan ciid la raaciyo kumay sugnayn riwaayadiisa ee maydhitaanka ayuunbaaba kuma sugnayd kolleyna waxaan filayaa ruwaadda abu hureyre xadiidka ka warisay intooda badan lafdiga tatriib ama in midkood ciid la raaciyo kumay sugnayn laakiin ibnu siriin dariiqiisa ayaa dee uu sugnaaday tatriibka uu kuma sugnaaday oo bal waxa weeye iminka halkan xadiidkan duruqdiisa kale barhkoodba ay inoogu sugan tahay dee arrinkan aan wada garanayno ah toddobadaa goor mid ahaan ama ta koobaad haba noqoto ama mid kale haba noqotee in ciid la raacinayo oo taasna ay ka mid tahay tadhiirkii iyo dahiiritaankii la dahirayay weelka aygu afka laba galay ama uu cabayba wixii kuba sugnaa wax ka cabay kolley xadiidku waa xadiid culimmadu kalaamkiisa ay badiyaan sababtuna waa culimmada khilaafkoodii maydhitaankan toddobada la maydhayo ma nijaastiisaa loo maydhayaa nijaastaa dee muqalladkaee nijaasihii kale kaba adageen mar laguma kaaftoomahayn mise waaba tacabudo inagu xikmadda ku jirta ma garanayna wax laynagu kalifay uun layna faray uune laakiin tanjiis maaha oo taasoo kale in cid miyaa iyadna la raacinaya mise lama raacinayo wixii bal markaa uu afka la galay ama wixii dee sharaabka ahaa maxaa laga yeelayaa miyaa la daadinaya mise lama daadinayo baqiyadaas waxaasi ma dee waa kan weelkiiba oo la maydhaya weelkii waxaanaa gaadhay waxaa loo maydhayaana waa inay nijaas tahaye wixii suriga ahaayee baqiyadii miyuu nijaas noqonaya mise ma noqonayo bal hadalkaa fara badan iyo weliba jawaanib kale ayaa kolley xaafid maxajarna aad buu uga sharxay isagoo le intani waa wax kooban uno wuxuu ixtimaalaa in dee mu-alafka araba umuurahan lagaba qore bal taas baa imika hadalka uu kuba badan yahay laakiin tan leenahay waxa weeye horta mid weeyaanoo waxaa loo maydhayo waa nijaastaan leenahay waa shaygan nijaastiisa waana nijaasta muqalladada ah taasna waxayna tusaya inaanay wax kale ahayn inay nijaas tahay xukumkuna uu xukumka ah dee waxa weeyaan xadiidkan oo dee saxiixa muslima ma riwaayaadka xadiidka barhkood iyo mee abwaabta baabkan wixii kuba soo arooray ayaa xadiid wuxua duhuuru inaa'i axadikum axadka idinka idinka mida waxaa dahiraya weelkiisa dahiraya haddii ay usa afka uu laba galo waa toddoba gooro midi ay ciid tahay lafdigaa duhuur ee xadiidkaa lagaba cabiray dahiritaankiisa xadiidkuna waa xadiid noo saxiixa dee waxay culimmadu leeyihiin markan tadhiirku ama waxaan la dahirayo ama waxa laga dahiraa xada dee xadana weelkii kuma imanayo waa tan waysela'aanteennan iyo maydhiga waxayna u keenayabaa xada laydhah ama waa khabas waxani uu leeyahay waa nijaastii dee markaa waxay noqonaysaa waa nijaasnimadii bal waxani uu nijaasahay bal adugu waxaan leenahay horta arrinkani shaygan nijaasnimadiisa ayaa bal isagii loo maydhayaayoo maydhitaankaasi yahay waa mid waxaana jirta saxiixa muslim bay kuba sugan tahay iyadoo dariiqan xadiidka abu hureyre uun uu yahay inay ziyaada la socotay falyuriqhu wixii maa'ica ahaa ee weelkaa kuba jiray uu eygu ka cabay ama afka uu la galay ha la daadiyo iyaduna waxyaalaha sii xoogeynaya waxaa nijaasnimadiisa inay tacabud iyo taa ahayn haddii kale aduu waxaan daahir yahay lama daadiyeenoo idaacata maal baa kuba sugnaan lahayd bal markaas maal la dayacayaa kuba sugnaan lahayd lafdigaa falyuriqhuna kolley xadiidka waxaa nin cali bnu musir la yidhaaho xaafid ahaa ayaa acmash riwaayadiisa ay kuba timi bacdigood baa waxay sheegtaana culimmada isaga u mooyo cid kaloo warisay aanay jirin oo lafdigan ziyaadadan laba timi oo barhkood ay kuba tiriyeen inay ziyaadadaasi maxfuud ahayn saxiixa muslimka kuba sugnaato bal laakiin xagga marka la eega in la daadinayo oo kale iyadoo ay waxa weeyaan abu hurayra aan dariiqa ahayne laakiin ay mowquuf tahay oo sanad saxiixa lagaga wariyana way jirtaayoo bal iyaduna waa ziyaado inooguba sugan waxa weeye xaggaas in saxiixa muslim oo daadin wixii la daadinayo taasna waxyaalaha inoo sii xoogeynayaa xaggan shaygan nijaasnimadiisa toddobadan gooree la maydhayana dee iyadna waa ta aan leenahay xadiidka cabdullaahi ibni muqafal iyo kan abu hurayraba way kuba sugan tahay riwaayadan maaliki aanay noqonaya tatriibku waa in ciid lagu maydho ciiddan mid ahaan kole ciiddana biyii baa la raacinayaa oo dee iyagii inta layskuba laaqay ama marka hore inta weelkii ciiddii lagu shubo biyaha laguma shubo ama ciid qoyan oo dee biyihii l weelkii ha lagu maydhe laakiin ciiddii baa laguma dahirayaaye waxaa jirta riwaayaadka xadiidka barhkood baa waxaa ku timi uulaahunna bituraab ta ugu horeysa ciid barh mid baa kuba timi uulaahunna ukhraahunna oo shakiya waxaana riwaayo kale kuba timi ixdaahunna mid ahaan kolley ixdaahunna daa mubhamkaana waxaan kuba qaydaynaa labadaas oo aan weliba ay raajax yeeleenna riwaayada uulaahunna oo ta hore waayo tii kale haddii tii toddobaad la raaciyo tii ugu dambeysay dee haddana qaslo ayay qaslo kale usii baahanaysaa maydhid kale ay uba baahanaysaa bal waxaan leenahay horta kolley khilaafka halkan maalikiyad iyo xanafiyada dee qowlkoodiiyo maalikiyaduna intooda badan qowlkooda mashhuurka inuu daahir yahay arrinkana tacabud iyo tadriibkana aanay kuba tegin xanafiyadna xataa toddobadan lamaydhayo aanay kuba tegina laakiin dee naski ayaa inoo ah tan bal waxyaalaha kale iyagu halkan laba yimaadaan iyo niqaashkeedii uma fadhine xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa nijaasta ayga iyo nijaas adag inay tahay wixii weelkii uu kaba cabee maayaco ku jirayna wixii maayac ahaa la daadinayo sida lafdigaa muslim inooguba sugan weelkiina toddoba goor la maydhayo mid ahaanna markaan xadiidka duruqdiisa isu geysano cid laba raacinayo kolley markaa kol haddii biyi inuunbay ahayd kol hadduu wuxuu maayic yahayna waxaa xadiidkan kaba qaadanaynaa oo inooguba sugan nijaasta xukunkeeda guud ahaanoo meeshii ay gaadhay kuma koobnaanayso kol hadduu waxani wax dareerayo saa'iloo meel kala gaadhayo isdhex gareeya yahay ee intii kale waaba tan weelka intii wixii kale ku jiray baa la daadiyay sidaa xadiidka inooguba timi weelkii oo dhan intii uu gaadhsiisana ee dushii sare lama maydhina guud ahaan baa la wada maydhayaa markaa nijaasta xukunkeedu wixii iyada markaa ku dhowaana inay gaadhayso kor hadduu bishardi shaygu uu maayic iyo wax jaamid ahayn waxa jaamidka intuunbaa la qaadi laha hadduu wuxuu wax ka goostay iyo intaasumaa lagu kaaftoomi lahaa dee umuurahan kale may timaadeen shaygan haddii aan nidhi nijaas ahaantiisii baa loo daadinayaa waxaa kaloo dee afkiisan uu eygi la galaynabay ku nijaasoobay iyadna waxyaalaha kale xadiidka kuba sugani waxa weeye wixii dee aan badnayn maaha biragtii iyo wixii waaweynaa ee koobnaa ee san oo kale aha hadday nijaasti kuba dhacdo xataa ayaanay doorininbe waa tan daadiyaa la yidhi bal nijaasna waa mid muqallade bal taasi inay tanjiiskaa keenayso bal taasba weeye kolley bal xadiidku malaa kalamkiisu intaa uu ka badan yahay waxyaalaha la yaab kale culimmadii hore imanka halkan dee ama qariibka ayaa barhkood waxay kaba dhigeen xikmadan imanka laynoo faray maydhitaankiisan iyo in la maydho iyagoo nijaasnimada aan odhan ayadhan waxaaba la arkaa inay jihatu dabi tahay xag dhakhtarnimo iyo caafimaad taasba waayo waxay leeyihin shaaricu markay noqoto toddobadan umuuruu ictibaariya jaanibkaa kuba tacalluqsan waqhtiyadii wafaadi doono waa kitaabkana way kuba sugantay iyadoo weliba meelihii wafaadka mooye meelo ka horeysana imane fasubu calaya min sabci qirab oo toddoba qarbadood biyo adigu laga soo shubay iguma shuba waaba tan waa nooc tadbiib bay ahayd timirta cajwada toddoba xabadood ka mida ruuxii ku afuray inaan sixir iyo sumi ay waxyeelayn xadiid bay kuba timi bal markaa umuurahani waxaabay leeyihiin waaba in jaanib dibi bal waxaan leenahay walow qolooyinkaa hore ay leeyihin w arrinkaasi daahir maaha taasna laguma cilayn karo waxyaalaha qolooyinkaa dembiga eegay waxaa kaa mid ah dee waxay iyagu yaqaaneen waqtigaas aygan ama waxa weeye kan waalan ee dee dadcunka noqday oo kale ruuxa markuu qaniino waa kan ruuxi xanuun buu kaba qaadayay oo ama ruuxii baaba kuba waalanayo xanuun iyo dhib buu kuba keenayay waa noocayga ka alkalbalkeliba ay kaba cabiraan waxay leeyihiin dararkaa jira daraaddeed baa taasi ay tahay laakiin bal waxay culimmadu imaka leeyihiin intan mukabira waxyaalahan waxweyneeye iyo taasbaa imarkaa deetan iyadoo mucjizaadkii shareecadeenna ay kaba mid tahay waxaa bal matalan la arkay oo la helay oo waxyaalahan dee imaka majaahirtan laba isticmaalo laguba helay waaba hadda muddo dheer markaa imaka maaha waqtiyan imkaatan dee waxoogaa baabay noqonaysaa in ayga lucaabkiisan iyo dhareerkiisani uu leeyahay microbe adag oo ciiddaa lagu maydhayiyo mararkaa la maydhayo mooye xataa ciiddaas mooye wax kaloo suulinaya aanu jirin oo dhib iyo dadkiina darar weynu uguba sugan yahay waana taasi waxaan leenahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh aclaamtii nubawadiisii iyo mucjizaadkiisiio waxay leeyihinba waxaa kuba sugan isaga lucaabkiisan iyo tan kaba dhalanaya waxyaaloo jaraasiim adag oo u baahan tanqiyahaas iyo ciidan oo bal maalan laguma saaf yeelo iyadu ciiddu ay tahay wax dahiraya oo naqaynaya oo sidaw dee waxa weeye cafiif cabaara kitaabkiisan ruuxu diin alislaami uu kuma soo qaado qolooyin kalena ay kuma soo qaadaan bal kolli kalaam dheerna way leeyihin iyagoo xataa niman gaala oo waxbaadhay iyo umuuraha kaba soo qaadaye calaa kulli xaali xadiidku tuu inoo keenayaa aygii nijaastiisi waataa in waalkiina lagaba maydho bal masalada nagu yar dambaysiinaya waxa weeye xadiidka waxaa iyo axaadiidoo dhan kuba sugan afka wixii uu la galay waa carabkiisa wixii kaba imanayay ee jirhkiisii kale maxaa xukumkoodu yahay oo dee waxyaalaha imanaya jirhkii oo qoyiskiisii haddii qoyaan gaadhoo kale adigoo dariiq maryaaba dhici karta meelaha ay meel diimisa ama biyo ku jira intuu gelgesho uu markaa wixii uu raxi kuba soo duulayo lugti iyo wixii uu wax la gelayo bal umuuraha maxay arrintoodu noqonaysaa kollay intooda badan culimmadu waxa weeyaan iyaday ilxaaq baabkii tahay nas ma jiro haleeshiin iyo qiyaas ay tahay kole haddii afkiisii oo acdaadiisa meelihii ugu mudnayd ahayd tan uu keenay nijaasta way caam yeelaan oo nijaastii way wada gaadhaysaa bay yidhaahaan taasoo kale waana baab qiyaasun waana la kala farqin karaa waana jiraan a'immada barhkood lemay ee arrinku wuxuu ku gaaban yahay mawridkii naska oo haddaan idhaahno bal maalan xikmadii ma garanayno waaba tano waa tacabud iyo haddii bal maalan dee laba yidhaaho imaka waaba nijaasba arrinku wuxuu ku koobnaanayaa tan ee xubnihiisii kale iyo acdaadiisii kale salugtiisii iyo gacantii markaa waxa weeyaan jeenigiisii iyo waxyaalahaas iyo jirhkiisa intiisii kale waxa weyaan xukumkan ma yeelanayso oo ama toddoba goor in la maydho midkood ciid la raaciyo bal haddii nijaastaa kaleba aan idhaahno mar la yskaba maydhaba kolley madhabka shaaficina qowlkii qadiim taas buu ahaa imaam nawowine raximah llahu tacaala kitaabkiisan sharxu muhadab wuxuu leeyahay inahu lqawiyu min xayu daliil oo xagga daliilka marka la eego in xukumkani ku kooban yahay carabkan iyo lucaabkiisa laakiin acdaadiisii kale aan toddobadan goor haddii ay markaas wixii aan la iskaba maydhaynoo xukumkani aan u gaadhsiisnayn taas baa daliil ahaan xoog badan oo arrinku waa qiyaas baabkeed masale kalea jirto dee waa tan kutubta fiqiga aan ku arkayniyo taas khansiirka iyo waxa weeyaan ayga in toddoba goor la maydhayo aygii waan haynaa laakiin doofaarka waxna soo yimi ma jirto asal ahaan laakiin dee culimmadu waxay eegeen markii iyadoo ilaahay isaga yidhi waa rijsi iyo waa nijaas taxriimkiisna qur-aanka uu kuba soo noqnoqday taariigsigaasna lagaba cabiray ayay leeyihin nijaastiisu waa muqallado iyaduna waa ilxaaq baabkii kol haddii kan oo kaba fuda uu taa keenay isagana waxa weeyaan taas baa la maydhaya waana qowlka shaaficiyadoo kale walow la arko in badanoo culimada ka mida qowlkoodu aanahay xanafiyad may xanaabiladna qowlkoodu waa taas koley taa nafteeda markay eegaan imaam nawi iyo amhaashiin marka aanay madhab kaba hadlayna laakiin daliilahaan ay eegayaan haddaan daliil ahaan eegno iyadna ilxaaq baabkii halkan iyo qiyaasma noqonayso iyadna waxay leeyihin waxaa raajixa oo daliil ahaan raajixa inkastaba rigsigaa ha ahaado ilaahay ka dheeraada hayna idhaaho xaaraam wixii soo dhammi haba ahaadeene laakiin xagga marka la eega maydhitaanka nijaastiisa la maydhayo inuu nijaasaadka kale la mid yahayoo tatriibkan toddobada goor inta la maydho mid ahana ciid ay tahay iyadana wax daliilima jirtoon ahayn iyadoo ay yidhaaheen kan la haleeshiiyo ay leeyihin kan nijaasiisu muqallato isaguna kaba sii badayo naskii qur-aankana rijsi ugu yimi isaga iyo wixii ay wada socdeen taas baa keenaysa laakiin bal taasna waxaan leenahay oo bal maalan iyadna xataa madhabkiina lagaba helayo inaan tasbiica iyo tatriibka iyo waxyaalahaasi iyadna ay leeyihiin daliil ahaan waxaa xoog badan inuu arrintan aan hayno uun bal uu kuba khaas yahay axaadiidu inoo wadana bukhaari kolley waa umuuro su'rigiisii isaga kama wada haramin oo taase laakiin su'rigiisii iyo baqiyadiisi iyo wixii uu reebay waa ka aynu matniga kuba soo marray ooba lagu weysaysan karaa uu kaba soo naqliya zuhri oo kale daahirka kalaamkiisa iyo sida hadalkiisu u socdaana waaba noocaa isagoo dooranaya bal axaadiid iyadna ayuu inoo soo wadaa jaanibkaas oo meelo kalena inoogu soo celin doono wuxuu yihi musanifku xdثna إسحاq qال أخbarna cبدالصmد qال xdثna cبدالرحمن بن cبدالله بن ديnاr qال smعت أbي عن أbي صالح عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وsلم أن رجuلا isxaaqan isxaaq بن منصur الkwsج buu sheekhu uu yihi markaa weeye maha ina ibrahim ama ina rahwey maaha bal sanadkana waxaa ku jira ninkan cabdالرحمن بن cabdاللahi بن ديnاr ana atbaacu taabiciintii kaba mida xaafid ibnu xajarna halkan wuxuu leeyahay barhkood baa kalaam ka keenay macnaa aimada qaarkood way daciifiyeen ninkan laakiin waa nin saduuq oo xadiidkanna bal haddii isagu xaaladiisu taa tahay miduu la gooni noqday maaho keligii ma warinayo ee bal ninkan cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibni dinaar abihi waa taabici iqa ah cabdullaahi ibnu dinaar ninkani laakiin horta sidiisa saduuq buu yahe laakiin culimmadu kolley markay riwaayaadkiisii eegeen xataa abiyi waxyaaluhu kaba warinaya eegeen ayay kolkol waxyaalo ay qoonsadaan ama akhdaa ay kuba arkeenba saa daraaddeed bay aimo kala duwani ay isaga daciifiyaan dacfigu walow ictibaar gelayo dee haddii cid kaloo wax la wadaagsatay iyo dad kaloo wax la wariyo isagii xoogeeya ay jiraan riwaayadiisii markaa la qaadanayo oo bal maalan taasuu tahay bal ninku taqriibna saduuqun yukhdi buu ka cabiray kutubtana kitaabkeena bukhaarina kolley xadiidkan ma axaadiid kalena uu ku leeyahay waxaa kaloo abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-ina riwaaya ku leeyahay muslim oo kale iyo mala xataa axaadiida uu isagu warinaya kitaabka barhkood waa axaadiidii kalaamku ku yimi kitaabkeennan aimada qaarkood ay naqdiyeen bal bukhaari ay leeyihin may ee inuu soo saaro may ahayn oo dee markaan xadiidka aragna ayuunbaan eegi doonaa muqadimada hadduu saarina isagoo axaadiidta iswada raaciya malaha xadiidka lixiyo soddonaad oo maalan riwaayadan isaga daraaddeed bal daraquni oo kale iyo xadiidka naftiisa ictiraad ay uguba keeneen ama intiqaadiya amba ay bushiyeen bal bukhaarina soo saarkiisan ay barhkood hadal kaba keeneen bal waxaan leenahay waa sax se maxaa jira saa uu sheekhuba shaarixu uu sheegay raximahu llahu tacaala xadiidka keligii ma warinayo wuxuu la gooni noqday ma hadduu la gooni noqday keligii uu warinayo dee markaasoon cid kale aanay la wadaagsan waxaa lagu tirin lahaa dacfi baa laguma tirin lahaa xadiidkuse dad kalena way wariyeen oo xadiidka inoo sugan xadiidkana kumay bushiin culimadu sababtu dee keligii baanu warinahayn ee waa xadiidka loo inoo dambeeyo si aan sheegayo wuxuu ihi markaas in can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam ana rajula nin baa ra-a arkay kalban ay buu arkay aygaasoo yaakulu cunaya leefleefayo weeye ahara waa ciidan rayskiya waxyaalahaasi qoyaanka leh malaa ceel korkii buu joogay meelihii biyuu ku daadaateen dee ceelkiina isaga kuma dhaadhici karayo ayuu leefleefayey min alcadashi waa min ajli alcadashi haraa daraaddii fa akhada arajulu ninkiibaa wuxuu qaaday khufahu dee wuxuu arkay haraadkan iyo dhibtan khufkii u gashanaa buu saaray uu qaadayoo fajacala wuxuu bilaabay uu gudagalay yakrifu lahu inuu isagii ugu soo darayo oo lilkalbi bihi bilkhufi macnaa khufkiisiibuu intuu biyaha geliyo ee khufkii ayuu biyaha ugu soo qaadayo aygiibuu sidii uguba waraabiyey xataa arwaahu ilaa uu cokiyey oo aygii biyihii ka cokonaaday fa shakara allahu lahu ilaah baa kuba shukriyey oo dee ficilkaa fiican iyo naxariistaas uu aygii uba naxariistay baa ilaahay kuba shukriyo macnaa ilaahay uguba naxariisto bal fa adkhalahu ljanna waa tafsiirkii shukrigan waa abaalmarintii iyo ammaantii oo fa-dan haddaan tafsiiriyo ka dhigno waxay inoo fasiraysaaba dee shukrigan waa aahaartii kaba dhalato ah rabbi inuu janno ninkiisaa ku geliyo dembigiisii kuba dhaafay calaa xaddi qowlihi tacaala fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum wafada ay dhahaan waa tafsiiriya towbadda nafteedii maxay tahay waa faqtuluudan towbadan la faray ayaa ah faqtuluu anfusakum tanna shukrigii baaba ah dee jannagelintan ilaah baa subxaana wa tacaala isagii jannadii geliyey oo ugu dembi dhaafay bal xadiidka dee naxariista waxyaalaha in nafta le loo naxariisto san waraabintoodiyo taasi fadliga ay leedahay iyo ay waa inooguma sugan yihiyo jaanibka tarkiibkii shareecadeenna bal waa camalkan yare kooban ee ruuxuu laba yimi markuu wax nool oo bal maalan taas uusan un ugu naxariisa ilaahay isagiina uguba naxariisto waaba in de waa ihtimaamka iyo cinaayada shareecadu jaanibkaas ay u cinaayoonayso oo dee waaba dembidhaaf weyn buu ruuxi kuba helay taasi waa mid oo kolley meelaheedu jaanib kuba keeni doonaaye halkan kitaabu dahaaraan kuba jirna ama dee weysada dhexdeediiba ay umuurahan inooguba yimaadeen waxaana tan keenay uun suriga iyo waxaa uu aygu reebo ee ku hadha weelkii miyaa waatan waa lagu weysaysanayaaba zuhriya ay yidhaaheen dee xadiidkan imakaan kaba soo baxnay daadin la daadinayaaba inooguma sugnaydoo hadalkaasba u iska hadhayaan bal markaa in waxay tahay haddaba in waxay kol haddii qofkiisiiba ugu soo dhaamiyey biyihii oo ugu soo qaaday uu ku waraabiyey waana qofkii isagii uu gashanaa bukhaari markaa halkan muxuu soo qaatay waa in waxaan uu isagu reebee baqiyadan iyo afkiisan waxaan gale kaba hadhay inuu daahir yahay waayo ayga qofkiibuu ku waraabiyey qofkiina waa kii dambuu iga isticmaalayey bal taasba waa arinka uu bukhaari halkan daahirka dufde waxaa kaba muuqda ayuu daliishaduu jaanibkan uba daliishanayaa laakiin dee arrinka jira waxa weeye horta arrinkani sharcu man qablanaa weeye maha shareecadeeni waa nin reer bani israa'iil ah waa dad inagaba horreeyey dadkii inaga horreeyey sharcigooduna sharci miyuu inoo yahay inaga mise inooma aha khilaafaa beyn ahlilcilmi jira haddii bal waxa weeyaan uu sharci inoo noqdana markay yidhaahaan waa marka aan la nasakhin ama shareecadeenna wax isaga taa burinaya ama ka duwan aanu sharcigeennii laba iman jaanib kalena kollay dee ixtimaalaad way iskaba imanayaanoo bal markaa isagii muxuu kaba yeelay suu yeelay iyo iyaga maxaa xaaladoodu ahayd sharcigoodu muxuu ah maxay jaanibka xukumkii iyo dee say ahayd xagga marka la eego suurigiisa iyo wixii afka la galay maydhitaankiisa iyo taasi shareecadoodii may ku sugnay mise kuma sugna taasna maba ogin bal markaa kolley waa ixtimaalaadka ku imanaya istidlaalka jaanibkan ee dee arrintan kale ee naxariistan iyo shay dadka waxaa xayawaanka loo naxariistay iyo fadliga ay leedahay way inooguba sugantahe bal ama iyada halkan oo fadliga bal maalan loo baqiyadiisa iyo wixii kaba hadhay inay daahiriyin loo daliishado kolley dee waa daahirkeese waxay kuba xidhanto ay ka ratimaysaa marka umuuraha kale ay meeshii yimaadaane bal waa dad inaga horreeya sharcigooda eh sharcigeennii wax nasakhiyaa ma jiraan iyaga taasi bal maalan muxuu isagii yeelay ma isagiibuu ku waraabiyey mise meel kalu uguba shubay waa ixtimaalaad imanaya laakiin bukhaari doorashadiisa taasba aan leenahay xaggan kale oo markaas si uu dooranayay xadiidka imakaan ka soo baxnee fal yuriqu siyaadada muslimna kolley waxay keenaysaa wixii in laba daadiyo suurigii inaan laba isticmaalin ayay keenaysaa iyada xadiidka siyaadada aan soo aragno وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال xadaanii xamsat bn cabdillaahi can abihi qaala kaanat ilkilaabu bal axmed ibnu shabiib imaka waa qaalo unba halkan inoo taal muu odhan xadaanii iyo akhbaranii iyo taa muu odhan laakiin sheekhyadiisuu ka mid yahay axmed ibnu shabiib alxabadi abu cabdillaahi albasri waa nin kolley abuu xaatim iyo ibnu xibbaan iyana ay towhiiqiyaan bukhaari kitaabkiisan waa kanoo riwaayaad waa ku leeyahay oo waa sheekhiisii baan leenahay abu da-udna kitaabkiisa naasikha iyo naasikha uu kaba hadlo maaha sunante ayuu riwaayo ku leeyahay ibn nasaa-ina riwaayo ku leeyaho bal intuu kutubta kagaba suganyay kaa weeye horta waa sheekhiisii laakiin arrin baa jirto oo imika xadaanii iyo akhbaran iyo muodhan waana kitaabka inagu soo noqnoqon doonaa culimmada qaarkood baa waxyaalahasan ee marka aanu isagoo sheekhiisii haba ahaadee qaalo uunuu kaba cabiro eenu caddayn inuu isagu u sheegay oo uu kaba maqlayo taa aanu caddayn ayay barhkood mucalaqaadkay raaciyaan axaadiidta kolley sanadkiisa intii hore wax ka mida uu xadfan yahay ee mucalaqaadka bukhaariya laakiin bal bacd alculamaana halkan waxay ka dhigaan waana masalo kutubta soo qaadaan kolley kuwada roonrooniye kol hadduu isagu sheekhiisa yahay tadliisna aan dee laguba aqoon ninka mudaliska ayaa hadduu qaalaya isticmaalo tadliis lagaba dhigaa riwaayadiisna ay dee waxay kuba sugan yihiin bukhaarinin mudalis maahayn tadliis sheekhiisina weeye isa wax kaba maqlay inay la mid tahay uun axaadiistii uu waslinayo xadaanii ama akhbaranii lahaa ay la mid tahay oo suyuudi alfiyadiisa wamaa caza lisheekhihi biqaala maxaa weye marka xukm lahu itisaalabu taasoo wixii uu sheekhiisa qaalo uguba teeriyo waxaad un sida dee xooga badan ugu xukum itisaal isagoo xadaanii ama akhbaranii yidhi isagu walow uu sheego suyuudi wamaa lahaa lidaa siwaahu daabidu fataratan waslu wa ukhra saaqido ama culimmada kale agtooda qaalo keligii daabid aynu raacnaynu markaa guud ahaaneed ma laha bukhaari daabidkaasaan iska raacaynaa kol hadduu ninku sheekhiisa yahay qaalana yidhi waxay la mid tahay waa xadiid mawsuula un mucallaq kama dhigayno sanadkii waa inoo xidhiidhsanyo waxba halkii kama maqnaa laakiin dadka kale agtooda culimmada kale agtooda daabid ma laho barhkoodna waxay u isticmaalaan wixii mawsuulka ah sida xajaaj alacwar oo kale iyo kuwana wixii aanay maqlin bay u isticmaalaano qolooyin kale agtooda daabid meeshii ma jiro bal markaa waxaan leenahay imaka halkan xadiidkan mawsuul baan kaba dhigaynaa kol hadduu sheekhiisii yahay axmed ibnu shabiib aabihii shabiib baanu kaba warinayaa shabiibkuna kolley intaa kitaabeenu aan yidhi waa kuba sugnaa buu isna kuba sugan yahay waana atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa aymo kala duwanna way towhiiqiyaan ee laakiin waxaa la yidhaha marka uu idankiisu ka warinaya riwaayadiisu xoog bay leedahay hadday dhacdo shabiib ibnu saciid inuu cabdullaahi ibnu wahbin uu ka warinayo riwaayadaa waxbaa ku sugan dee kitaabkana kuma sugna riwaayadaasi khalal baa ku sugan oo waxaa la arkaa markii uu masar tegey ina wahabiya ay laba kulmeen in iyagu reer basray ahaayeen inuu aanu axaadiid korkiisa intuu kaba sheegay marka axaadiidu sidii la yaqaanay aanay noqon ama ay akhdaadi gasho bal markay riwaayada ibnu wahabi tahay waxbaa jira tiina inooguma sugnay waa riwaayadii ibnuinankiisa waa riwaayada waa xoog leeda taasunbaa la iska dhowraa culimmadu ay bal sheegeenoo in kalaam kuma jiro ama aanay dee waxa weeyaan khalal riwaayadaasi ay leedahay bal wuxuu yihi qaala ibnu cumar baale xamsuuna waa inankiisii kaanat ilkilaabu aydu waxay ahayd tuqbilu mid soo qaabisho watudbiru waxba haddaan wax ka tegay waxba degdegina tuqbilu way soo qaabilaysay watudbiru waanay daba jeedinaysoy dee haddana tbaxaysay fi lmasjidi masjidkii waa masjidkii rasuulka ilaahay fii zamaani rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay falam yakuunuu may ahayn yarushuuna mid rushe kuwa rusheeya iskabadaa inay maydhaane waa biyo lagu yar daadaadiyo shay an shay min daalika arrinkaa ka mid oo dee soo gelitaankeeda gelideeda iyo bixitaankeeda iyo waxyaalaha kuma tacalluqsan meeshii ay marmartay biyo kumay rushayn jirin kumay daadin jirin ee waxa weeyaan taas bay arrintu ahayd bal lafdigan aan saa u aqriyey kolley bukhaari ruwaadiisa caamadoodu waa tii ay ahaydoo in tuqbilu wa tudbiru fi lmasjid laakiin maxaa jira oo ay ma kaloo xadiidka weliba shabiib kan axmed ibnu shabiib kaba warisay welibana xadiidka sanadkiisa waslisay ayaa waxaa lafdigooda uu ahaa kaanat ilkibaalu kilaabu tabuulu wa tuqbilu wa tudbiru waana i taala anigoo matniga i yaalla xaafidtaa kuma sharxanayo cidda kale riwaayadaale buu sheegaya waa cid ka baxsan bukhaari markaa riwaayadiisa ka baxsan abu da-uud oo dariiqan axmed ibnu shabiib kuba warina dariiqa cabdullahi ibnu wahbi kuba wariyeyna kolley riwaayadiisa way kuba sugnayd dee abu nucaym iyo bayhaqiyana riwaayadooday kuba sugan tahay bal tabuulo oo marka haddii tabuulo la horreysiiyo wa tuqbiluna wowdan caadifada marka waxaa riwaayadan aan leenahay bukhaari bay asal u tahay ruwaadda bukhaarina intooda badan baa wariyey ama ruwaaddii bukhaari waxaa lafdigu ahaa kaanat ilkibaalu kilaabu tuqbilu wa tudbiru maxaana jirto ziyaadadani ay tahay malaa bacda ruwaat albukhaarina barhkoodu waa sida halkan uu kasoo gelaya mutuunteenna ay markaas ay u tiiriyeen tabuulu wa tuqbilu oo wowga caadifadna uu yimaado tabuuluna ay timaado oo marka arrinku muxuu noqonayaa aydu way ku kaaji way kaaji jirtay wa tuqbilu way soo qaabilaysa waa iyadoo soo gelaysa wa tudbiru way daba jeedinaysa waa bixitaankeedii fi lmasjidi masjidka fii zamaani rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahay falam yakuunuu may ahayn yarushuuna kuwa rusheeya shay an shay min daalika kaa kaba mida iqbaalkeedana iyo idbaarkeedana iyo waxyaalaha waa la iska dayn jiray oo biyo ay kuba rushayn jireen ay ku daadaadin jireen may jirinoo falam yakunuu yarushuunana waa mubaalaqa lagu xeeldheeraanaya inaan qasli jirin meeshii oo la maydhaa aanay jirin oo iska damaydhin biyo ay ka dareeraane biyo aan dareerin oo lagu rusheeyaana maydha ahayn taas bal xadiidkana bukhaari koleytuu u soo qaatay waa arrintii surigii iyo duhrigiisii bal daahirka kalaamkiisu uu ahaa ee nooba socotay weeye arrin kolley deetan ognaha masaajidii in wax alla wixii aqdaara laga dhowro waa tii shareecadaynu amurtay in la dahiro oo waxa weeyaan fii buyuudin waa aqaladaas dee ilaahay subxaana wa tacaala amray in la kor yeelo la nadiifiyo la dahiro rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xataa alqada ama saxar masjidka kuba sugan ama nukhaamo iyo xaako ku dhacday oo aan laga saarin oo taas ayuu kuba dhigayay inay masaawidii acmaasha dadka ama sayi-aadkii dadka ay kaba mid tahay taas dee maxaasintoodiina qadaha ama saxarkaa masjidkii laga nadiifinayay iyo taas ayaaba rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhigayba bal xadiidkana markaas waa kanoo waa inoo sugan yaho saxiixii buu inooguba sugan yahay lafdigan tabuuluna bacd alculamaa waa sida mundiri oo kale iyo wuxuu dee imanka lafdigu sariix kumaaha masjidka dhexdiisaay ku kaaji jirto waa tii aynu soo marray ninkii isagoo reermi iyo kaadi la fadhiistayba rasuulka ilaahay baadii dhan oo biyaa aynu yihi meeshii kuba shuba isagii meeshii biyihiisii laguba daadiyey uu ninkiina ku yidhi masaajidda uma suubata waxyaalaha caynkaasa wixii loo dhisayna ma aha markaa lafdigani sariix kuma aha gelideeda iyo bixitaankeeda ay masjid soo gelaysay baxayso masjidna waqtiga rasuulka ilaahay albaabo may lahayn wax qalaqa may lahayn iyo albaabo lagu xidho may lahayn dee ayadaa iska soconaysee markaa intay kor soo gashay haddana kaba baxaysoo kale iyadoo imanka laftigan tabuuluna masjidka dhexdiisa inay ku kaajayso oo lagu daynayo lagu ilaalinayo on laga nadiifinayn taas oo imtixaankaasi masaajidii jiree laftiguna inooguma cadda ama inoo taas waxa weeyaan iqbaalka iyo idbaarkaasna dee waxa ay meeshii martay ma keenayo meeshii nijaasnimo iyo maydhitaan mundir baa wuxuu dhaha imaamkaas ujeeddadu waxa weeye halkan anaha kan tabulu khaarij almasjid fi mawadi meelaha ay dee fadhfadhiisato ayaabay ku kaajaysay uma tuqbilu watudbiru fi lmasjid masjidku albaab ma lahayn kadin xidhmo mu lahayn albaabo xidhan markaasay deete soo bagelaysay oo masjidkaa haddana ay ka baxaysa iqbaalkeed iyo idbaarkeeduuba dhacayo dee waxaana fogeyd buu leeyahay in masaajid lagu daayo aydi intay masaajidkii soo gasho ay iskaga kaadido halka ay ku jirto aan waxba laga qaban waa tan kaadidii kaleba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh u diiday waa taa wixii alqada iyo nukhaamad iyo busaaq iyo waxyaalaha way noo soo socotaa bal ay noqotay kafaaraba inay tahay candhuufin lagu tuufo masjidka dhexdiisii inay dembi tahay khadiaad tahay marka dambe kafaaradeedna ay tahay wixii bal in laga nadiifiya ama la aasa siduu rasuulka ilahi ka cabiray haddii meeshu ay aqbalayso in meeshii laguba qariyo bal waxa weeyaanuun kolley arrinku tahay arrin kalena culimmadu halkan way soo qaataanoo dee barhkood dahaaradii ayga hawba soo qaateene mid weeyaanoo kuwa xataa yidhi aygu sidiisuu daahir u yahay kaadidiisu waa nijaas bay leeyihiin oo cid leh kaadidiisu waa daahir meeshii ma taallo oo waana arrin bal oo taasi ma taal qolooyin kale wixii hilibkiisa la cuno ayaa daahira kaadidiisu ay daahir tahayna inta badan xayawaankan kale kaba dhigaane dee tan kumaba soo daraane bal waxaan leenahay un imika halkan gelid uu ay soo galay masjidkii oo uu haddana baxay isagoo aan meeshii iska engegan tahay isaguu engegan yahay wax dee imika ama biyo loogu rusheeyo ama loo maydho ama laydhaa gelitaankaas buu ku nijaasoobayaa ma jirto markay noqoto in kaadidii oo kale iyo taas waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii aqdare masjidku inaanu u suuban bay nooguba sheegay culimmadna waxay ku xambaareen riwaayadan tabuulo oo aan ruwaadda badankood ama dee barhkood ay sheegeen badhna aanay halkan sheegin inay tahay iyadoo dee meelaha inta iskaga soo kaadiday masjidka albaab la-aana ay iska soo gelaysay haddana baxaysay oo kale wax rushaynataa inaanay iman ahayn jaanib kalena waxaabay bacdigood kuba xambaareen arrinkani markii hore wuxuu ahaa awal alamri markii masaajidka la dhisay albaab la-aanta loo dhisaya xaaladna taa ahayd intii intaa ka dambaysay ayaa la amray masaajidii xataa laqwiga hadalkan aan macnaa lahayn in laga dhowro xataa rasuulka ilaahay baadidii in laga yoboohiyuu diiday in wax lagu iibiyo laguba iibsaduu diiday masaajidii in la nadiifiyo oo la dhowro ayuu markaas amray dee bal markaa xaaladii hore ibaaxadii asrigayd iyo markii hore ay ahayd laakiin markii dambe umuuraha dambe ay yimaadeen dee waxyaalaha masjidkii waa lagaba dhowray wax albaab furan soo galay oo ka baxayna iyadana ma keenayo dee nijaasnimo bal waa waxyaalahay markaa aimada qaarkood jawaabtoodu halkan ay ahaydba weeye oo ah matalan inaanay tanna lafdigan tabuuluna sariix kuba ahaynee siaa mundiriya kuba xambaareen iqbaalkiiyo idbaarkoo kale oon kaadi ku daalatay meeshii jirin oo qoyaan kale uu jirinna dee masjidkii taasi nijaasu ma keenayso xadaثna xfs بن cmr qal xadaثna شhucbaة can bn abi الصfari can الshacbiyi can cadiي bni xaatimi qaala anahu qaal ibn abi sfr kolley saciid baa la ydhaah waanu inoo iman doonaa ama waxa weeyaan cabdullaahi baaba la ydhaahaa ninkan ibn abi sfr waxaana jirta magacan asfr de waa magacna wuu noqdaa kunyana waa noqdaa kolley daabit bay sheegaan oo kutubtan mutalifkiy mukhtalifkiya kuba sugan oo ah markuu kunyo yahay kunyo yahay san abidan imaka waa kunyo eh fadiisa waa la fadxiyaa laakiin qolooyin baa jira ruwaadda ka mido magacoodiiba uu yahay asafr kuwaas oo kale markuu magac yahayna fada waa la reebaa laakiin markuu kunyo yahay de waa ruwaaddii la arkay kutubtan ay nooguba sugnayd say uba yimaadaan markay kunan kunyo noqoto fadu way fadxisantahay kolley taasna may gelin qolooyin wejka labaad may soo naqlin markay asmaa tahayna fada way reebaan kolley suyuudna alfiyadiisa marka la eega baabkan ama dee mabxadka mutalifka iyo mukhtalifka beyt saas macnihiisu yahay ayuu ku soo arooriyaayoo bal markaa kolley khulaasadiisu ay taa tahay wuxuu bal inta kalena waa dad inoo iman doona qaala wuxuu ihi cadiy bnu xaatim saaltu waan weydiiyey annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu weydiiyey waa maxay waa can xukmi sayd alkilaab aydan lagu ugaadhsanayo xukunkeedaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi idaa arsalta hadda imika ogow baabku wuxuu u baabaysnaa bukhaarinayn raximahullahu tacaala dee bal suurigaa iyo haddaan kaba iyo umuuraha soo qaadnay inuu daahirka kalaamkiisa iyo saniiciisuna iyo taa daahir inuu kuba teerinayo imikana oo waxyaalo uu bal maalan bukhaari raximahullahu tacaala halkan si madhabtiisa ayd uu u daliishanayo ah suurigaa hore iyo wixii isaga ka hadhay inuu daahir yahay waayo daahirka madhabkiisu taa weeye axaadiidtani abwaab kale ay leedahay axkaamteedna meelo kale kuba imanayaane laakiin jaanibku u soo qaatay oo uu soo dhiganayaa waa ayga waxan kaba hadha afka waxa uu la geliye kaba hadha waa iyadoo inuu daahir yahay dee riwaayadaa falyuriquna waa ta aan sheegayna bacd alculamaa inay shuduud kuba tirinayeen oo ay leeyihin cali bnu musiriyo nin kaloo la yimi maba jirto isaguna hadduu taa qabay dee markaa wixii bal afka uu la gelo waalkii halaba maydhe laakiin waxaan inu daahir yoonu nijaasnahayn waa daahirka markaa madhabkiisa tana weli istidlaalkiisii baa socda haddaba wuxuu uhi rasuulkii ilaahay baan weydiiyey oo aydan lagu ugaadhsanayo xukumkeeda fa qaala wuxuu ihi idaa arsalta haddaad dirtid kalbaka aygaaga almucallama wax la baray faqatala uu dilo fakul cun ayga mucallamkiina waa kan dee la tababaray ee marka ruuxan dee isaga waxa weeyaan saaxibkiisii uu dirana dirmaya hadduu yidhaha joogsana joogsanaya hadduu ugaadhkii qabtana dee isagoo la fogaadayba u haynaya saaxibkeeda aan wax kasii cunahayn dee qabashadaa uu qabtay u hayo mooyaane aan wax kasii cunahayn oo markaa la dirana waa dirmaya marka la joojiyana waa joogsanaya wixii ugaadhee uu qabtana dee wuu haynaya saaxibkiisii oo isagu ma sii cunayo bal kaas baa dee mucallam ah haddaba aygaaga mucallamka ama haddaad dirtid faqatala uu dila aygii mucallamka ahaa fakul cun waida akala hadduu wax ka cunana oo uu sii cunana oo falaa taakulha cunin fainamaa amsakahu uu qabtay waxaan sayidkaa calaa nafsihi naftiisiibuu u qabtay qultu waxaan idhi ursilu waan dirayaa kelbii aygayga oo aygaygaan dee ugaadh ku dirayaa wuula dheeraanayaa dee waa eryanayaa ilayn markan soo gaadhay ayaan faajidu waxaan helayaa macahu aygaygii maci kalban aakhara ay kaloo wixii meeshii ag jooga ugaadhiina way qabteenba qaala wuxuu uhi markaa maxaan yeelaa dee nololna kuma gaadhin falaa taakulka ha cunin fa inamaa samayta calaa kalbika bisinka waxaad u qabatay aygaaga walam tusami calaa kalbin aakhara ay kale umaad qaba umaad magacaabin oo bisin umaad qaban ee ha cunin bal xadiidku kolley arqaamtaa fara badan intaa laba waa inaha uu soo celcelin doono ee waa meelaha uu kuba soo celcelin doono way badantayba waxaana baa macnaha guud uu yahay aygii haddii la tababaro dee xayawaankan kale dee wax lagu ugaadhsadayo jawaarixda hadduu harimacad iyo waxyaale intuu qabsado sida u tabaran waa la xukun bay noqonayaan jawaarixu sibaaca waxa weeyaan wixii dee la tababaro ee mucallam ah ee kaa isagu markuu ugaadha arkaba iska ordaya aan ahayn haddii la joojiyo aan ka joogsanayn aan ahayn haddii uu qabtana iska sii cudo aan sii cunahayne marka la dirunbuu dirmayaa marka waxa weeyaan marka la joojiyo wuu joogsanayaa wixii ma qabanayo ma sii cunayo uu qabanayo ayga caynkaasa haddii uu ruuxu uu sii daayo bisinkiina uuba qabto oo uu xayawaan ama ugaadhaas uu qabto ugaadhii hadduu ruuxu nolol ku gaadhay uu gowracayaayo qabashadan aygu deka iyo gowrac uma noqonayso ee laakiin kumuu gaadhin oo neefkii ama wixii oo baktiyey buu gaadhay waa baktiyey aygii baana qabtay oo dilay ayga waa kan oo bisimkii ilaahay buu u qabtay markaa uu dee bisimku u magacaabay markii uu dirayey waana aygaa mucallamka ah qabashadiisan uu qabtay ayaa gowrac noqonaysa gowracii noqonaysa marka wixii uu iska cunayaa waa mid uu cunaya taasi waa ta xadiidkeenooguba sugan laakiin maxaa jirto xadiidkeenooguba sugan aygii wuu qabtay ugaadhii markii uu nololna kumuu soo gaadhin saaxibkii isagu diray oo dee way uu la fogaaday wuxuu u yimi isagoo sii cunay buu u yimi markaa isagaa qabsaday ee saaxibkii umuu qaban ma cunayo bakti buu noqonayaa kaasi waa xadiidka inooguba sugantay arrinta kale inooguba sugan haddii uu waxa weeyaan aygiisii diro bisinkiina uuba qabto oo uu markii uu gaadhay uu arko wixii sayidka ahaa oo baktiyeyna hadduu nool ku agadha mid kasta waxaan leenahay gowraciisa lagama maarmayo u gowracaya ama markaasoo uu gowracanaya taas gowracaasunba xalaalaynaya qabashadani xalaal kama dhigayso laakiin wixii nololkumuu gaadhin waxaanu helay ay labaad oo meeshii ag taagan oo meeshii ay wada joogaan ma garanayo kii qabtay ma kiisaa qabtay mise kanaa qabtay mise way wada qabteen kiisuu martan waxa weeyaan dee mucallamka ahaa uu bisanka u qabtay waa kan mid kale oo aan bisanba cidi u qabanay isagu xaggiisa ka ordayay uu meeshuu yimi kaasna dee waaba intaasoo kan kale uu dakhli ku leeyay diritaankii shaygan oo isagii lama cunayo bal waa inta xadiidka iyada inooguma sugan waana xukumkaa dee shareecadu aygiina ilaa waqtigeenaniya waa lagu ugaarhsan karaa wixii uu qabtay nalo lagu gaadhayna waa la gowracayaa wixii aan nalo lagu gaadhinna haddii uu mucallam yahay oo markii la dirayana bisankii loo qorayo waxa weeyaan aanu sii cunin oo wax kaloo la wadaagsaday aanu jirin iyada marka caynkaasana waxa weeye waxa waa la cunayaa taas oo wixii bay noqonaysaa taasi waa midoo xagga sayidka laakiin iminka halkan muxuu bukhaari u keenay dahaaro aygii waa kanoo ilkibuu la galay wixii waa qabtay wixiina waa dhintay afkiisii baa gaadhay iyo tan oo kale dee kol haddii iminka aygii caynkaas ahaayee aan idhi waaba nijaasee afkii laba galay ee isagu dhiiggii iyo wixii afkiisii ay gaadheen neef waxaan sayidkaasiiba qabtee isagu dilayba wixii uu xalaal noqday surigiisii waa baqyadii waxa weeyaan waa wixii hambadiisa ahayd waa daahir bay markaa noqonaysaa waayo waxani waa daahir kolley waa masalana ah in bal sayidkiisii kol haddii la cunayo in aynu arnina wixii uu afka la galay in toddoba goor la maydhayo hilibka intiisii kale waxba may gaadhina waa intan uu qabtuu isagu ama cuna ha qabto ama meel kale haba qabtee dee dhiiggiina uu bal maalan dee meeshiina kolley waa intaa diritaankiisa keentay maxay noqonaysaa ama macadkii aan kaba cabirno waa intan uu qaniinay maxaa arrintiisu noqonaysaa kol haddii laysu ruqseeyey wixii oo ruqso laynoogaba dhigay ma intuna waa iska daahiro waayo ruqsadan baa wada gaadhaysa mise intaasi xukun bay yeelanaysaa waa masalada imika meesha taal bukhaarina uu u daliishanayo kol haddii wixii uu dilayba uu markaa xalaasha noqday la cunayo dee surigiisii iyo wixii hambadiisa ahayd daahir weeye nijaas maaha xagga madhabka markan eegno oo madhabka walow khilaaf xataa madhabka shaafici uu jiro waxaa dee mashhuurah waa lagu ugaadhsan karaaye laakiin intaa macadka waa intaa uu qaniino afkiisu gaadhay in la maydhaa inay waajib noqonayso intaa in la maydhaa inay waajib noqonayso waa madhabka marka la eego qowlka mashhuurka waxaa la arkaa qowl kale ama wej kaleba inuu jiro oo ah ruqsadaasi oo wax laysu ruqseeyo dee inay iska wada bannaanaanayso laakiin wuxuu u soo arooriyey bukhaari raximahu llahu tacaala in waxa weeye waa inuu madhabkiisii ahaa tahaarada surulkelbi uu daahir yahay hadda maydhitaankii isagu waa kan axaadiistiisa warinayo waa qabaa riwaayada tatriibka dee waa taa muslim iyo inooguma sugan laakiin waxa weeyaan waa wixii ka hadhee surigiisa ahaa maxaa xukumkiisu yahay waa dee dahaaradaas uu isagu madhabkiisu ahaa tiibuu tan uba daliishaday oo wasurilkilaabi dee aynu soo maray ayuu xadiidka imika mudaabaqada tarjamadu ay tahay inay waxa weeyaan markan uu rasuulka ilaahay yidhi iska cunnaa halkan qayd lama socdo intaa iska maydh intaa iska go ama intaa maydh hadalkii lama socdo culnunbaaba ruuxii laguma yidhi waa taa markaa imika halkan waatan imaam maalik baa laga soo naqliya kefiyo kolu sidu wayakuunu lucaabu nijaasan seebaa dee sayidkiisii loo cuni iyadoo lucaabkiisna uu nijaasba yahay oo kale walow dee aimada qaarkood jawaabtoodu ay tahay arinka xadiidkani jaanibkaas dee ujeedadiisu may ahayne dilkan uu dilay inay gowrac u noqonayso intaas xadiidka wixii laga faaidaysanya dilkan aygu uu dilay ayguna uu mucallam yahay waxa weeyaan isagiina aanu wax ka sii cunin inuu gowrac yahay laakiin nijaas miya mise maaha taasi waa baab kale adilada kalea laga qaadanaya laakiin halkan maqsuudka iyo siyaaqa kalaamku dee taas buu ahaa uun ee jaanibkan ma ahayn muhimku wejka istidlaalku kaa weeye xaggan macadka intaa la qabanaya waxaan leedahay khilaafa bayna ahlicilmi jira waa la maydhayaa iyo lama maydhayo bab man lam yara alwudua ilaa min almakhrajayni min alqubuli waddubur hada kani baabu man walbal wuxuu u baabaysan yahay bal ciddii iyo duul shakhsigii ama ciddii lam yara aan arag alwudua weysadu waajiban inuu mid waajiba noqonayo lafdiga waajib lama socday de waa laqbadan ku hagaajisanayaa ilaa min almakhrajayni labada makhraj wixii ka yimaado uun mooye waa kasii fasiro min alqubuli waddubur bal wuxuu sheekhu raximah ullahu tacaala leeyahay bal waxay halkan inoogu imanayuu baabkuu baabaysan yahay ciddi ahlu cilmiga ka mid ahayd caddaynteed ee iyagu ku tagtay waxaa weyse jebiya ee weysadu markaa hadhow ay tahy in lagama weysaystaa oo wixii labadaa makhraj ka soo baxay uun amaa meel aan labadaa makhraj ahayn wixii kaba soo baxay iyada weyse ma jebinayo bal ciddii kuba tagtay markaa maxaa meeshaa kaba noqonaysa ruux hadduu mataga nijaas ba afkiisii ka soo baxday matagii waa nijaas waanu weyse qabay in waa mid miyuu ka weysaysanaya mise lagama weysaysanaya uu gororay dhiig baa kaba yimi dhiiggii waa nijaas laakiin labadii makhrajka muu soo bixin weysadiisu maxay noqonaysaa nabar baa gaadhay oo isagoo weyse qaba ayaa dhiig ka dacay dhiig ka dacay wuu istoobay oo toobinkaankiibaa dee dhiig baa laga soo saaray waxyaalahaas miyay weyse meelaha jabina oo weysadu ay ku jabaysaa mise kuma jabayso markaa bukhaari muxuu cunwaanka u dhigtay intaa wax ka badanna waan arki doonaaye bal labadaa makhraj wixii ka soo baxa u mooye wixii kale ama nijaas meel kale kaba soo baxday taas inaanay dee weyse jabinahayne intii waa layska maydhi ruuxa weysadiisiina waa weyse qabaa aathaar badan buu inoo soo aroorinayaaoo cunwaanka intaanu axaadiidaba bilaabin ayuu soo aroorin doonaa haddii ala yidhaha sheekhu raximah llahu tacaala markaa dee kolley mid mid baan ugu yar joogsan doonaa waxyaalaha uu tilmaamayo laakiin maqsuudku waa taasoo wixii ama qubul ka soo baxay ama dubur ha noqoto dee waxa weyaan qaa'id ama bowl ama riix haba noqoto waa jebinayaa mid baa imano wuxuu hadduu wax naadire yahay iyo haddii aanu naadir ahayna kolley bal hadalka baa inoo iman doona laakiin meelo kale wixii kaba soo baxay maxaa xukunkoodiiyo waa khilaaf baa bayn ahlicilmi jira madhabahana islaamka ee muctabarka ee matbuucayna way ku kala qaybsan yihiin waxyaalahan sida dhiig oo kale in meel kale kaba soo baxoo kale sida gorarka la gorarayo oo kale dhiig meel kale kaba yimi ruuxii istoobay dhiiggaa kaba yimi oo labada madhabee reer ciraaqna de waxaa weeyaan waxay u arkaan nijaas inay tahay me nijaas haba ahaadeena in la weysaysanayo weysadii ay jebinayso labada madhabood ee reer xijaasna iyagu waxay u arkaan taa intii unbaa la maydhayaa inaan ahayn labada madhabood ee reer xijaas waxaan uga jeedaa waa maalikiya shaaficiya labada reer ciraaqna waa xanaabilo iyo de mashacooda taas ah iyo xanafiyada oo kale ee laakiin bal waa umuuro inoo socon doona waqowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baabkiisii yahay uu yidhi aw jaa axadu minkum min alqaa'idi oo waxyaalihii weysada jabinayay amase hadduu kaba yimaado axad idinka idinka mida qaa'idka waati aynu soo marray waa almakaan almudmain min alard dee markaasna qaa'id ruuxa kaba imanaya ama bowl ama waxa jirta ama saxaradiibaa jirta oo macnaa waxa weeyaan weysada waajibnimadkeedii ama tayamumka ruuxa waajibaya marka uu biyo waayo maxaa halkan lagu xidhay waa almaji min alqaa'id waana dee kolley waxaa halkaas makaankaas ama meeshii xaajada laguma gudanaye bal markaa waxa ay tahay wixii weyse jebinaya wixii labada makhraj kaba soo baxay bal waa imaka tan aayadda dee awlaamasumu nisaaba way laba socotayba oo iyadama wa qaala cadaaun cadaa wuxuu yidhi fii man yakhruju ruuxuu soo baxayo min dubuurihi dabadiisa adduudu darxi uu ka soo baxayo aw min dakari ama dakarkiisa naxwulqamlati injiriya wax lamid aduu xayawaankan dadkan cayayaanku intuu kuba dhasho caloosha ay waxyaala soo baxayaan bal taasoo kale yuciidu lwuduu'a weysada uu soo celinaya cadaa halkan waa cadaa ibnu abi rabaax dee waa labadii makhraj bay kuwani kaba mid yihiin waana isagu imika bal ciddii tidhi halkaa labadaa meelood wixii ka soo baxa mooye wax kaloo weyse jebinaya mama jiraan ayuu bal aqwaashoodiiyo wixii inoo soo naqlinayaaye cadaa ibnu abi rabax baa wuxuu imika inooga soo naqliyey aharkiisana raximahu llahu tacaala uu inoogaba soo naqliyay ibnu abi shaybe iyo qolooyin kalebana isagoo mawsuul ah isagu waa tacliiqiyey sanadkii ma sheegina ayay wariyeen ruuxa haddii bal ama dee waxyaalaha xayawaanka ahee ama duud oo kale ama wax lamida dadkana haddii calooshooda waxyaale ay kuba dhashaan haddii dabadii ay wax ka soo baxaan waa shay naadirah amase dakarkiiba ay wax kaba soo baxaan waxaasi oo wax soo baxay unoo weysadii uu soo celinaya hadduu weyse qabay macnuna waa maxay waxaan dee soo baxa wax caadiyahoo dee waxaan muctaadkee had iyo goor dadka kaba yimaadaa waa jira laakiin kolkol baa wax naadira ay kaba soo baxayaan dhiigoo kaleo ka soo baxa ama duudkaa iyo xayawaankaa kaba soo baxoo kale naadirka maxaa xukumkiisu noqonaya waxyaalahaa dee dhici karta marmar uun in laba arkee naadirka maxaa xukumkiisu noqonaya miyaa laga weysaysanaya weysadii way jebinayaan inay waxa weeye inagu eegayna un labadii meelood bay meel ka mida ka soo baxeen mise waxaan weysadu ma jebinayaan marka cataa ibnu abi rabax waana tuu dooranaya ayuu inoogaba soo naqliyey arrinkaa naadirkiihi waxa weeyaan weysada waa jebinaya yaa khilaafsan kolley shaaficiyeyna waa qowlkoodiiyo taasi iyo qolooyin kale adigu ibraahim ibnu khaci iyo qataade iyo axmed ibn abi sulaymaan iyo qolooyinka reer kufiya reer basraba kala ahaa ayaa waxay leeyihiin waxa naadirka ee marmar un la arkaya waa noocaas oo kale wayse ma jebinayaan waana ciddii khilaafsanayde laakiin jaanibka kale waa dee in kooban imaam malik baa isna laga soo naqliyaa madhabkiisu mala yahay shayga naadirka ah haddii uu dee talwid qoyaan iyo waxbaa la socdo meeshii waa wasakhaynaya oo kale weysadii waa jebinaya laakiin wuxuu haddaan u taa ahayn inaanu weysadii jebinahayn bal markaa laakiin waxaan leenahay intoodii badnayd culimada waxaa naadirka ana kol hadduu labadii makraj kaba soo baxay weysadii inuu jebinayo ayay kaba dhigaan wa qaala jaabir ibnu cabdilaahi jaabir ibnu cabdilaahi baa wuxuu yidhi idaa daxika fi salaati salaada hadduu dhexdeeda kuba qoslo acaada salaata salaaddii way buraysaa ilayna salaaddii wuu soo celinayaa walam yucid ilwuduu'a laakiin weysadii ma jabayso oo dee inay wax khaarijina ma aha labadii makhrij kaba soo baxay weysadii qosolkaa kama jabayso salaada dhexdeeda uu qoslay salaaddii unbaa ka burtay salaaddii wuu soo celinayaa laakiin weysadii kuma soo celin weysadii ma soo celinayo bal markaa tanna kolley waxaan filayaa culimmada intooda badan waa qowlkood oo dee salaadiina shaygani waa naaqid ama mubdil laakiin weysadiisii waa qabaa salaadiinha kuma celiyo weeye meesha wuxuu usoo qaatay khilaaf jira isaguna eeg arrinkii man lam yara lwuduua ilaa min almakhrajayn qosolkan iyo waxaan dee labadii makhrajo wixii kasoo bixi jiray maaha marka wayse ma jebinayo weeye laakiin maxaa jira halkan kolley khilaaf dee iskaba xoog lahoo ibraahimkii aan sheeginaya adugu malaa madhabka dee reer kuufaba taas umaan filaya ama abu xaniifa iyo asxaabtiisa xanafiyada thawri iyona soo raaci awsaaciyo ibraahim ibnu khaciyo ayaa waxay leeyihiin salaada hadduu ruuxu khaarija salaad yahay oo uu qoslo weysadiisii waa weyse qabaa kama jebinayse laakiin salaad dhexdeed hadduu dhaco salaad dhexdeed hadduu dhaco qosolkaasi salaadii waa jebinaya kolkan xadiid baa jira mursal oo dee waana markan halkan mustanad u ahoo malaa ay leeyihiin ruuxba dee adugu amrin maayo waqtigii rasuulkii ilaahay qosol qahqahayhaydbe qoslay salaad dhexdeed malaa wax ku qosliyunbaa waxaa uu isxejin kari waayo unbaa dhacayo markaasaa weysadii iyo intiiba la amray laakiin waa xadiid dee daciifa ama mursala weliba duruqda uu leeyahayna dariiq keliun buu marka dambe isuga tegayaayo wax isxoogeynaya maaha bal markaa taas bay mustanadkoodu ahayd ibnulmundirna wuxuu idhahaa waxay ku ijmacsan yihiin khaarija salaad qosolku inaanu jebinahayn tan dhexdeedii waa iskuba khilaafeen markaa in xadiidka ay haystaana dee xadiid ansaxaya maaha deetuu leeya weliba asxaabtii rasuulku inay rasuulka ilaahay agtiisi iyagoo salaad lagu jiro kaba qoslaana taasi wax dhacayee may ahaynbo way ka mudnaayeen taasoo way ka dee taas marka calaa kulli xaalin qolooyin baa jira culimada kaba mid oo kuwaan magacono dee madhabkan xanafiyaduba kaba mid yahay addaxika ama alqahqaha fii daakhili salaad maca weysadii inay burinayso laakiin muxuu soo qaaday jaabir iyo waana jaanibka uu dooranayo sheekhu ee culimada kalena ay kuba tegeen salaadii naaqad bay ku tahay laakiin weysadii kuma aha weli hadalkii uu inoo wada u qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu idhi laa wudu'a weyse ma jirto ilaa min xadain xadaun mooye kale bes waay waqaala xasanu xasan baa wuxuu yihi waa xasan lbasri idaa ahada in ahada hadduu qaado uu gooyo min shacarihi timihiisii wax ka mida wa adfaarihi cidihiisii ka mida aw khalaca uu siibo uu bixiyo khufayhi labadiisa khuf falaa wuduu caleyh weyse korkiisa maaha waa koley bal waan yar wadi doonaan umuurahane laakiin bukhaari dee waxyaalahan fiqiga badan iyo mansilada waynuba yeelay xadiidkii waaba taasoo waa soo aroorinaya dee asax alaxaadiid ba ahaa iyo dee wixii kuba dhowaaye laakiin hadiyo goor taraajimtiisa waana kan dee xadiidkii aan arkayno inuu kolkol labaatan goor soo celinayo isagoo axkaamtii iyo fawaa-idii badnayd ee uu xadiidkani lahaa meelaha kala duwan ee barhkooda dhici karto inaan dee dhibyaraanba waxa weeya dee fahmigoodii daqiiqa ahaa mooyaane aada u xeelremorayon faa-iidadaasi aanay hore uba muuqanoo baadi annada ruuxii aanay uba muuqanayn nooguma soo arorinaya markan uu taraajimtan dhigayana aqwaashan iyo aahaartan badan ee oo iyadana ah waxyaalaha uu dooranayo waxa bal maalan lagaba qaata isagu kuba tegayo ee uu soo aroorinayo ayaa iyadna cilmiga badan ee dee ama muslim oo kale iyo dee kutubtan kale uu kagaba la dheeryahayo waa kitaab xadiidna ah fiqi kitaabkiina ah oo bal taas taraajimtiisana taa ay kaba cabireen culimadu fiqulbukhaariyi fii taraajimi ayma kala duwane xataa kutub gaara ay ku khaas yeeleen intaa taraajimtiisa iyo ka hadalkiisaba bal markaa muxuu halkan yidhi xasan albasri muxuu yidhi ruuxu timihii buu xeertayba u weyse qabay ama ciddii buu iska guray u weyse qabay ama khufkiibuu iska saaray isagoo dee markii hore masaxday weyse korkiisa maaha marka waa laba masali kala yihiin mid waa labada hore oo maaxay ay tay ruuxu hadduu ama timaa xeerto ama iska gooyo ama cidiyaa guro weyse qabayna ee inay maaha wax soo baxay labadii bakrintu waa halkii bay wadaaye weyse ma jebinayso bal taasna kolley dee waa arinka daahirka ee culimmada u mucdamkooda ay kuba tegayaane waxaa jira mujaahid oo kale taabiciga iyo xakam ibnu cutaybe iyo xamaad qolooyinkaas baa waxay iyagu yidhaaheen ruuxu hadduu cidiyaa guro ama shaaribtiisa gaabiyo waa weysaysanaya weyse qabi waa mukhaalifka meesha jira laakiin intoodii badnayd waa qowlkaa kale taasi waa masalada hore laakiin ibnulmundir baa wuxuu soo naqliyaaba markii dambe ijmaac baa xasilayo iyagii dabadood dee dadku way isku waafaqeen oo halkan ijmaac baaba jiro oo inaanay waxyaalahaasi weyse masalada labaadna waxa weeyaan waa ee uu meesha inooguba sugani waa labada qof hadduu saaro macnuu waa maxay ruuxu labadii qofuu markii hore masaxday lagu imuu maydhin uu masaxday waxa weeye waa iska weyse qabay dee haddii bal matalan taas salaadii kalena waa kuma tukanayay uune labadii qof uu iskaba saaray maxaa arrintiisu ay noqonaysaa miyuu weysadii kusoo celinayaa ina lugahani may maydhnayn wixii ruksada u haystae qofkiina waa ka saaree mise kuma soo celinayo iyada bal markaa taas oo kale in waxa weeyaan qolooyinbaa halkan qowlkan xasan qabo oo ah wax lagu soo celinayaa ma jirtee waa weyse qabaa sidaasna uu iskagaba tukan karaa laakiin masaladan jumhuurulculamaa way khilaafsanyihin way ka duwan yihin marka laba qowl bay leeyihin jumhuurulculamaa kolley waxay ka dhalanaysaana weysada oo laysku xigxigsiiya xubnaha muwaalaadku mawaajiba mise maaha taas bay waxa weeyaan ay kaba ratimaysaaye bacdalculamaa maxay leeyihiin inay lugaha waajibkoodu maydhi buu ahaa marka qof la gashanye bay masiixitaan noqotay lugihiina waa kan qofkii ka saaroo lama maydhin ee weysadii dib ha loogu soo wada celiyo inay waayo lugii imanka halkan qofkii ma gashana manaanay maydhnayn weysadii ha lagu soo wada celiyo bal markaas taas bay iyagu leeyihiin haddii wuxuu waqtigiiba u yar dheeraaday aimada qaarkoodna qowlkoodu waxa weeye bal maalan inay tahay lugihii baa la maydhaya weysadii intii kale laguma soo celinaye laakiin lugahan banaanaaday een markii hore la maydhin labadii qofee lamastaxe lagu kaaftoomayna lagaba saaray waa la maydhaya bal halkan waxaan leedahay jumhuurulculamaa masalada qofka way ka duwan yihin qowlka xasan oo ah iyagoo ah muwaalaadku waajibbaa mise maahana taas ku kala tagsanaa barhkooda waxay leeyihin waa lasoo wada celinaya weysadii oo dhan kol haddii qofkii dee meeshii lagaba saaray kuwa qaarkoodna waxay leeyihin may eh waxa weeyaan waxa la maydhayaa uun in waxa ay tahay lugiin baa la maydhaya xataa shaafici qowlkiisa ayaaba ahaa dee in adigu lugii lagu kaaftoomayo labadoo lagooda la maydhaya laakiin ay habboon tahayba inuu iskaga soo wada celiya bal markaa masaladan labadan masale ayay kala yihiin jaanibkan kalena masaladan jumhuurulculamaa baa iyada arrinka khilaafsan wa qaala abu hurayrata abu hureyra wuxuu ihi laa wuduu'a weyse ma jirto qolooyinkiina sharaxaysana xaafidnu xajar umuurahan oo dhan kutubta iyadoo mawsuula ay ku wada sugantay iyo sanadkooda wuxuu wada sheegayaa raximah llahu tacaala radia allahu canh laa wuduu'a weyse ma jirto ilaa min xadain macnaa weyse ruuxa laasimaysa xadaun mooye amase dee waa xadaun mooyaane kolley mowquuf ahaana san waa looga wariyey isagoo marfuucana waa la wariyey xadiidna insha allahu tacaala xadiidkiisiina waa inooguba soo socdaa isagoo marfuuca macnaa weysadu dee xadadkiina markay noqoto xadadka maxalkiisa muxuu yahay waa almakhrajayn waa tuwada dee labadaa makhraj wax ka soo baxaya taas baa xadadku ahaa weysadu halkaasay kaba timaadaa haddii bal xadadkan halkan riixu kuba fasilo si ay noo soo socotona riixuna waa axad almakhrajayn ayuunbay kaba soo baxaysaa abu hureyra taas buu dhow macnaa weyse halkaasay kaba timaadaa bal markaa man mase dakarahu waa xadiidka aimada ay saxiix yeeleen oo iyadna xukumka ay noo faa'iideynaya oy barhkood leeyihin iyagu halkan kama dheero oo dee bal matalan isaguna in madina wuxuu yahayba taabashadan iyo waxyaalahan ama lamsal mar ayo khuruujulmadi iyo waxyaaluhu uba yahaye laakiin taasna dee kolley markay mase dakar ay noqoto xadii masu dakar ay noqoto xadiid bay nooguba yima aimada ay saxiix yeeleen wayudkaru waxaa laga soo naqliyey ama laga sheegay can jaabirin ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa fii ghaswati daati riqaac dulimaadkaa daati riqaac oo dee kitaabka kuba iman doono halkaasuu kuba sugnaa fa rumiya waa la ganay rajulu nin bisahmin leeb baa lagu soo ganay fa nasafahu damu dhiiggiibaa adigu dee dhiig badan baa kaba baxay weeye nasafahu dam ama nasafa dam waa ruuxa marka dhiig badan kaba yimaaday ilaa dee dhigbaxba ku dhowaaduu daciifiyo taas baa loo isticmaalaa nasafahu ama nasafa haddaba macnaa dhiiggiisii baa dareeray dhiig badan farakaca wuu rukuucay wasajada waa sujuuday wamadaa fii salaatihi salaadiisii ayuu iska watay isagoo dhiiggaa badani kaba da-ayo markaasuu markii dambe intuu kaba baxay ayuu saaxibkii toosiyey bal xadiidka maa intani kolley waa iyadana dee kutubu siyar qise inooguba suganoo ibnu isxaaq iyo ay soo wariyeen sheekhuna raximah llahu tacaala waa kanoo wayudkaru siqatu tamriid buu kuba soo naqliyey bal siqatu tamriid buu kuba soo naqliyo ama dee hadalkii muu wada dhammaynay inbuu kaba soo qaato xadiidku isagoo agtiisa sugan oo marka uu dhammeeyo xataa hadduu doono sanadkiisa dhammaynayo ayaa markuu ikhtisaar ku warinaya siqatu tamriid waa kuba wariyaa taas oo maaha uun wixii siqatu tamriid lagu wariya wax wada daciif oo unumaan in kolley ibnu isxaaq oo riwaayadiisa ahaydna malaa dee khilaafka kuba sugan waaba dhici karta sabab kaluu siqatu tamriid uguba wariyey bal waxay qisadu ahayd iyadoo kooban rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaswada daaturqaac markii uu kaba soo laabmay ayuu habeenkii ayaa waxay degeen meel shicbiga meel gol ahayd oo dee burur ayaa ahay degeen marka shicbiga afkiisii wuxuu ka baqadayeyna dee nimankii ay markaa maantaba dagaalku dhex maray ama dee taas inay wuxuun dhibi ay kaba timaado iyagoo bal matalan dee tuuliyaa na ilaalinaya caawa laba nin oo midna muhaajiriintii ka mid yahay waa camaar ibnu yaasir midna ansaar kaba mid yahay oo cabaad ibnu bashir ayaa markaa arintii iyagu yidhi annagaa idin ilaalinayno dadku halkii bay iska degeen waa la iska seexday iyaguna halkii ay dhici kar layd in laga soo galo ayay tegeen oo halkii markaase iyagiibaa deeta dhexdoodii ku heshiiyey midba dee inuu qeyb soo jeedayna iyaguba seexasho way u baahan yihiin saxaabigii ansaareed baa ay ahayd nowbadiisii inuu marka hore isagu ka wax ilaalinaya haba noqdo shan nin baa daba socday muslimiinta cadowgii kaba mid ahaa ayaa daba socday markuu meeshii soo gaadhuu arkay ninka taagan salaadna waa u taagnaa leebkiisii ayuu ku soo ganay uu la helay markuu la helay buu intuu iska saaray ayuu salaadiisii iska watay iska gooyey haddana mid labaad buu ku soo ganay sidoo kaleu yeelay waa eeg qur-aankaa la macaanaa suuratulkafi buu aqreeyey waa kanoo suuraddan uu doonayay inuu dhammeeyo leeb labaadna uu ku dhacay haddana mid saddexaad baa ku dhacay markii kii saddexaad kuba dhacay dee hadduu imika saa kuba dhinto xataa saaxiibkii aanu ogaana muslimiinta iyo rasuulkii ilaahay oo kale oo meel dhigay thaqriya meel xuduuda dhigay baaba dayacadi meeshii imanaysa markaasuu intuu rukuucay san imika inoo taal oo uu sujuudu salaadiisii dhammaystay ayuu toosiyey rafiiqiisii waa camaar markii uu arkay ayuu yihi maxaad markii ugu horreysayba ee uu leebka kugu soo ganayba kii ugu horreeyey markuu ku dhacay maxaad ii toosin weydayoo wuxuu kuma jawaabaa la yihi kuntu fii suuratin fa axabtu an laa aqdacaha suurad waa macaansigiisii wax kalaaba loo jeestaa baa dhici karte ee suurad baan ku jirayoo waxaan jeclaystay inaanan kala goyn suuraduna suuratulkahfi ayay ahaydba markuu arkay nin labaad inuu toosu ninkuu iska tegey uu iska noqday markuu arkay dee meeshii in la ogaado nin labaadna uu kacay oo arkay ninka labaad ee kacay marka muxuu halkan u soo qaatay dhiig baa ka da-aya dhiig badanna uu ka da-ay salaadii kamuu bixin salaadii kamuu bixin dhiiggani labadii makrajka muu soo baxayna dee waa halkii walba halkii leebku kagaba dhaco marka laba arrimood baa imanaysaoo dhiiggaa ruuxa ka soo baxay ka dareeray hadduu weyse qabay weysadii miyuu jebinaya waxaan leenahay in badan oo ahlcilmiga ka mida shaaficiyadii iyo maalikiyadii ay kaga mid yihiin waxay leeyihin waa la yska maydhayaa une ruuxu waa weyse qabaa taas weeye in xanaabilada iyo kolley xanafiyadna qowlkoodu wixii nijaasa ee meel kaleba jirka kaba soo baxay weysadii way burinayaan qowlkooda ayuu taasi yahay marka halkan maxaa inooguma sugnaa waa iska watay arrinta kale ee weliba ku sugani waxa weeyaan isagoo dhiiggii kaba da-ayo ayuu salaaddii ku tukanayay salaaddii ayuu watay ahar kalu taa keeni doonaa bukhaari oo waa kan muxuu yidhi waqaala alxasanu xasan wuxuu yidhi maa zaala almuslimuuna muslimiintu kamay suulin yusalluuna inay tukanayaan fii jiraaxaatihim nabaradoodii oo jihaadadii ay kuma jireen iyadoo nabarkii dhig kaba da-ayo haddana way kuma tukan jireen taasba dadku kamay suulin oo muslimiintu kamay suulin inay jiraaxaadkoodii kuma tukanayaan bal markaa aharkan wuxuu soo qaatay bukhaari qolooyinkii iyagoo kuba tegey damkaa saa'ilkii inuu weysada burinayo horta radinteed oo damkii saa'ilka ahaa ee labada makraj mid ka mid ah aan kaba soo bixini weysadii ma burinayo ruux waa weyse qaba oo kan salaadiisii watay laakiin arrinta imanaysa kale waxa weeye sidoo dhiiggani jiro seebuu salaadii usii watay dee waxaa la arkaa badankiisi jirhkiisii waa gaadhaya thawbkiisii waa dhig badan dhigga dareeray waana ka watay oo kale bacd alculamaa waxa weeyaan bukhaarina kolley waa tahay nka halkan siyaaqiisa ka sugan ay ka muuqataa sida uu soo dhigtay xasan albasrina hadalkiisa dambe uu soo dhigtay waaba taasoo waa iyadoo xataa salaada dhexdeeda hadduu ruuxa dhig kaba soo baxo aan intaa weysada jabinaysa ahayn inaanu salaadii burinahayn oo bal maalan salaadiina aanu burinahayn waayo atarkan xasan buu inoo keenay cumar ibnukhadaabna iyadoo dhiiggiisii uu da-ayo ayaabuu waxa weeyaan oo dee uu tukaday walow markii dambe dee cabdiraxmaan ibnu cawf uu halkiisii soo joojiyay markii nabarka kuba dhacay bal markaa waxaan leenahay tadna waaba iyadoonu taa jabinayn dee qolooyinka iyagu leh in salaada waxani waa nijaaso ama mare ha gaadhe ama jir ha gaadhe waa burinaya bal kolley jawaabtoodu halkan way iska yar adkaanaysaa barhkood waaba dee imaka halkan le waaba intaasoo dhiiggii intuu dee uu uu ahaa dhiig daafiqa inaanu dharkii iyo jirkii iyo asiibin waa shay iska yar baciiday noqonaysaa bal labada arrimood baa inoogu wada sugana laakiin ta uu wadaaha hore waxa weeye tan dambanaha kuba xoogeeye waa dhiigga meel jirka ka mida oo labada makhrajayn kaba soo baxaya waysadii ama waxa weeyaan ma jebinayo kolleyna waa taan leenahay aimada qaarkood ayaa khilaafkoodu ahaa xanafiyanu halkan maahae dee xanaabilana qowlkooda ayay taasi ay tahay waxaana jirta iyadoo in laba weydiiyey kolley malaa ama qisay soo naqliyaan haaruun rashiid waqtigiisii oo qaadigiisuna abuu yuusuf yahay oo qowlkoodna uu ahaa dee damkaasi inuu weysadii jebinayo oo haaruunoo istoobay dee malaa fatwadii imaam maalikna waa haystay uu salaadii galay oo uu ku daba tukaday ayaa dee isagu mu weysaysane laguma yidhi waxa weeye bal matalan taas oo kale oo maxaa dee tan yeeshayoo in markaasaa dee adigu kolley jawaabtiisu waxay ahaydba markaas inay imaamkiina kama goosanayo waaba haarun waa khaliifadii muslimiinta kamana goosanayo dee markay kolkol baanu madhabkii walaalaha iyagaa reer xijaasi aan madhabkooda qaadnay laakiin arrin kalaaba jirtayoo dee isagoo imaam axmed oo kale arrintan lala soo qaaday markaasaa uu yihi anigu ma arkayo inay jaa-is tahay markaasaa imaamkii haddii bal ama uu gorro ama taasoo ma lagu daba tukanaya ma ku daba tukanaysaa dee tu yihi kayfa laa usalli wara'a saciid ibn lmusayibi wa imaam maalik oo kale saciid iyo imaam maalik iyo ma kuwaasaan ka goosanaya macnana waa maxay waa arrin weyn baa inooguma sugan oo iyadoo ruuxa ra'yigiisu uu yahay inuu waxaani weysadii jebinayo haddii kii kale ee bal maalan dee qabay inaanu weysada jebinayn wixii intuu iska maydho uu salaadii umuuraha caynkaas ee masaa-isha khilaafigi ee ma keentay in salaadihii waxa weeyaan la kala goostay saxaabadu iyagoo masaa-isha iskuba khilaafsan culimadii ka dambeysay iskuba khilaafsan ayay barhkoodba barhka kale ku daba tukanayeen oo kale ay ku daba tukanayeen oo markaa waxa weeyaan ruuxii oo isagu u arkaya ruux hadduu dakarkiisa taabtay inaanu weysada jebinahayn mid kalena uu arkay inuu jebinayo haddana markay isku qabsatay way isku daba tukanayeen kan oo qaba in dumarka taabashadiisa uu jebinayo kan kalena aanu qabin way isku daba tukanayeen taasi waxa weeye isagu waa wuxuu qabay laakiin arrintan kii kalena waa qabaa marka waa masaa-isha khilaafiga khilaafkeedna uu saayiqa yahay wax keena maaha wax la kala fogaado ama salaad la kala goosto ama bal maalan taas oo kale ruux kastaaba qowlkiisa intuu kuba dheganaado kii kale uu fogeeyo uu ka dhigo wuxuu xaq iyo baadil inuu yahay waa khada iyo sawaab waa raajix iyo marjuux marka arrinku waxa weeye masaa-ishaas kala duwan ee khilaafiga oo dhan maaha wax dadkii kala fogeynaya ruuxu ijtihaadkiisa hadduu mujtahid yahayna ha haysto hadduu dee taqliid arrintiisu tahayna madhabkiisii haba haysto laakiin inuu arko madhabkiisao keliya inuu xaq yahay oo kuwa kale ay baadil yihiin markaas iyada taas ayaa ah tadee khadaa weyn uu kaba yimaado saxaabadna taas iyagoo barhkood bisinka ay la jaarayaan kuwana aanay la jaarayan kuwana aanay aqriyan bay isku daba tukanayeen barhkoodoo lamsigan u haystay ama masigu inuu naaqadiya kuwa kalena ayay isku daba tukanayeen xataa shaafici baa lasoo naqliya raximah llahu tacaala baqdaad maruu tagu masjidka abu xaniife kuma tukanayay salaadii subax maalintaa muu qunuutin baa la yidhaha isagoo qunuudka sunno u haystay waa ta'aduban maca alimaam bay leeyihiin iyo taas waa muraacaad uu ilaalinayo dee masjidkii iyo dee tan iyagoon qunuudkaa qabinba bal waxaan leenahay umuurahani waa masaa'il ijtihaadiya khilaafkoodna uu saa'iq yahay markaa ruuxu kii la raajaxsan waa halkii laakiin taasi ma keenayso wax dadkii mid kasta qowlkiisa u tacasubo qowlkiisaoo kaliya xaqu kaba dhigo halkaa cadaawo iyo xumaani ay kaba bilaabanto waa laysku daba tukanaya walaalnimadii waa taas in khilaafkan saa'iqiina kol hadduu khilaafku muctabar yahay wej leeyahay ee maha wax keenaya waxa la kala goosto ama salaadii lagu kala tago taas maha ama masaajidii lagu kala tago wuxuu hi markaa weli sheekhi waqaala daawusun wamuxamed ibnu caliyin wacadaahum waahlu lxijaasi laysa fi dami wudu waa arrintaan soo haynay aus waa ibnu kaysaan iyo maxamed ibnu cali waa maxamed ibnu cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waa maxamed albaqir waa imaamkii la odhanayay iyo waa cada cada ibn abi rabax iyo ahlulxijaasi reer xijaas waa tacmiim bacd taksiis intuba reer xijaas baynu daws baan reer yamaneed kuma tirinaya qolooyinkan kale waa reer xijaas haddaba waa tacmiim bacda taksiis iyo reer xijaas waana ta aan leenahay dee madhabaha asbaaba ah iyo aymo badan waxay iyagu yidhaaheen laysa fi dami wuduun dhiigga wayse kuma sugno ujeedadu dhiiggan ruuxa kasoo baxeen kasoo bixin labada makhraj ama sanka kaba yimi ama af kaba yimi ama nabar gaadi kaba yimi ruux hadduu weyse qabay wuu iska maydhaya dhiigu waa nijaas waa iska maydhaya laakiin weysadiisii uu qabaa waa ku tukanaya taas bay idhaaheen waa casara uu maroojiyeyoo ibnu cumara ina cumar basratan waa fin iyo taas macnaa fin baa kuba yaali basrada waxaan dadka kaba soo baxa uun kiibuu malaa gacanta saas kuba qabtay isagoo dilaacinayo saasuu maroojiyo fakharaja minha dam basradii dhiig baa kaba soo baxay walam yatawada waanu weyse qabay halkan qolooyinkii aharka wariya waxaa kuba sugnayd wasalla dhiig baa wixii kaba yimi gacantiisii xataa gaadhay ee wixii waa iskaba maydhaye laakiin weysadii kumuu noqonay waa iskaga tukaday wabazaqa uu tufay ibnu abi awfa waa saxaabiga abihiina saxaabiga cabdullahi ibnu abi awfa daman dhiig buu tufay famadaa fii salaatihi salaadiisii buu iska watay oo macnaa waxa weeyaan isagoo malaa salaad ku jira ayaa dee uu tufay oo candhufuu tufay dhiig baabay ahayd oo dhiig buu tufay salaadii kamuu bixin ee waa iska watay waayo waxaan wax dee weysadiisii burinaya muu ahayn waqaala ibnu cumara ina cumar wuxuu yihi walxasanu xasan fii man yaxtajibu ruuxa istoobaya laysa calayhi korkiisa ma ahaanin ilaa qaslu maxaajimi meelihii dee laga toobay weeye maxaajimtu waa halkaas meelihii dee la yar saray ee laga toobay mooyaane dhiigu kaba soo baxay intaasuu dhiigga ka maydho mooyaane laakiin wax kaloo meesha ah inuu weysadii ku celiyo taasi korkiisa maaha hadduu markii hore weyse qabay ee waxa korkiisii waa maxaajimta iyo meelihii dhiigga un inuu iskaba maydho kollay aathaar badan buu inoo soo arooriyey maqsuudkuna waa maxay waa dhiiggii meel aan ahayn kaba soo baxayay labada makhraj waxaa la mida matagii ruuxu matagayay oo kaloo dee aimada qaarkood ay ka arkaan ay u arkaan inuu weysada burinayo waa la mid waa ka afdhaqanaya uun laakiin weysadiisi waa iska qabaa waanu kuma tukanayaa wixii adigu bal maalan min hayri sabiilin kama soo bixin nijaasi sa mucdam ahlilcilmi iyo culimmada reer xijaasna ay qabaan weysadii ma burinayaan aimo guud ahaanba intaa kuwa tegaya nijaasta soo baxdaaba meel kastaa kaba soo baxday inay weyse burinaysana waa taan soo sheegnay oo way jiraanba bal markaa intii waaye axaadiid uu kolley aynu hore usoo marmarnay barhkoodna aynaan soo marin buu israacinaya iska fudud xadaثna adam بن abi iyaasin qaala xadaثna بn abi dibin can saciidi اlmaqburiyi can abi hurayraةa qaala anahu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi laa yazaalu kama suulayo alcabdu addoonku fii salaatin salaad inuu ku jiro macnaa ajri iyo hawaab salaadeed u socdo waa kan iska hadlaye iska kackacaye taasoo kale maa kaana fi lmasjidi inta uu joogo masjidkii yantadiru xaaluu sugaya asalaata salaad maa lam yuxdid haddaan xadad kaba iman oo xadadkuna labadii makhraj mid kamiduu kaba soo baxaya macnaa shaksigu hadduu masjidkii soo galo salaad buu sugayaa weli salaadii lama tukan intaa uu ajri iyo hawaab salaadeed baa u socda macnaha salaad buu tukanayaa maaha waayo waa kan uu hadlayaa qibladuu ka jeedsanayaa waa iska kici karaa meel kaleu wareegi karaaye laakiin kol hadduu salaadu ay tay ta ka hor joogta inuu masjidka kaba baxo ajrigii salaadaa u socda haddii aan xadad kaba iman oonu weysadii aanay kaba jabin faqaala rajulu nin baa yidhi acjamiyun acjami ah kolley acjamina ruuxaan fasiixaynoo luqada carbeed hagaago aan uguba hadlahayn ama carab ha noqdo ama yaanayn markaa hamsada la raaciyo acjamiyun la ydhaha haddii cajamiyun la ydhaha carab buu qaabilayaayo waa wixii aan carab ahayn cajamiyun acjamiyunna waa ilacjamba xataa xayawaanka wata la ydhaha waa dee inay ma hadlayaan waa ruuxaan hadalkiisii caddaynaya ama luqa carbeed oo fasiixaan kuba hadlahaynba bal xadadu ya abaa hurayrata xadadku muxuu yahay qaala asabtu yacni dardata waa sanqar laba maqlo waa riixdeeda tan wuxuu yidhi intaasun xadadku ma aha riixdii kalena waa tay kolle xadiid horeynu soo marayba waxa aynu ay tahay dee kolle hadii masjid la joogo ruuxa waxa kaba yimaada masjidka maxaa u badano waa neeftii ama sabt ha yeelato taa dardad ah ama neefun haba noqoto xadaثna abوlwliidi qaala xadaثna bnu cuyaynaةa can الzuriya can cabaad bni tamiimi can camihi can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaal laa yansarif ruuxu eeg xadiiaynu soo maray weeye waanu isagoo dhanna uu soo celin doonaa waanu dheeraayo waa ninkii dee isagoo moodaya inay wax kaba yimaadeen rasuulka ilaahayna bal taas dee xaaladiisii loo sheegay muxuu yihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan intuba waxa weeyaan waa min almakhrajayntiiba ay noo socota xadiidkuna waa xadiid aynu soo baxnay salaadiisi yaanu kaba bixin ilaa uu sawd maqlo macnaha xaqiiqsado un weeye ama uu helo xdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna جرير عن الأcmش عن mنdir أbي يعلى الthwrي عن محamed بن الxنفiyaةi qaal xadiidkana iyadna hore inuu soo maray oo kitaab اcilmi iyo ayaynu kuma soo maray akhirkiisi intaan dib usoo bilownay qaala qaala عaliyu cali بن abi طaalib ba wuxuu yihi kuntu waxaan aha rajula nin madaan madyi badan oo had iyo goor madyi baa igaba iman jirtay fastaxyatu waan xeshooday an asala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam waa limakaan ibnati rasuulka ilaahaynan weydiiyo waxyaalaha mulaacaba iyo cinda bal umuuraha kuba soo baxa faamartu waxaan ma amray almiqdaad bn اlswadi miqdaad ibn اlswad fasa'alahu uu weydiiyey faqaala wuxu uhi fiihi lwudu madiguna wax soo baxo axad alsabiileyn ama dee dakarkii kaba soo baxaya weysaa kaba imanaysa warawaahu shucbatu can alacmash halkan jariir acmash kaba wariyey shucbana acmash waa ka wariyay xadiidka oo uu laba wadaagsaday bal xadiidkan baa waxa weeye laba xadiid bay noqonaysaa waqtiguna oo yar dheeraaday waana laba xadiidoo kolley kitaabkana waa ku soo celin doonaa xukunkan inooguba suganna waa xukun mansuukhaba weeye bal markaasoo dee laakiin qusil markaad meesheeda gaadhno waa axaadiidta soo celin doona laakiin bal kujoogsi bay u yar leeyihiinuun labada xadiidba way isku xidhan yihiin halkan baa casharku inoogu joogaya xoogaabaa fadhino waayo tarjamada baa ayna waqtigii qaadatay weeye intan cunwaankan iyo waxyaalaha aahaartii badnayd uu soo aroorinayay allah subxaana watacaala aclaa aclam